المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المياه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره wuxuu u baabaysan yahay maa yaquulu shaqsigii musaafirka ah wixii uu odhanayay idaa rakiba marka uu fuulo wixii markuubka ahaa ilaa safari lxaji xas safarkii uu fuulo wakayri kayrkiiba adigu markaa uu ruuxii musaafirka ah uu fuulo wixii la fuulaya gaadiid ahaa bal dikrigii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh odhan jiru inoo jideeyey ayuu baabkiisi yahay markii aan soo jeedo xaj dhexdii uun habeenadii aan soo haynay axaadiistii rasuulka ilaahay ugu duceeyey dadkaa timahooda xiiranaya marka ay dee taxallulaan raxima allahu lmuxalliqiin ayaa waxaan soo aragnay imaamkii ka wariyey muslim kitaabkan abu isxaaq ibraahim ibnu sufyaan oo meel dikrigiisa iyo magaciisa axaadiisa raxima allahu lmuxalliqiin inooguba yimi waxaanan soo nidhi dha saddex meelood buu ku leeyahay axaadiis aanu muslim ka maqlin oo dhaaftay uu ijaazayo kagaba wariyo meelaha ma yidhaaho xadahanaa muslimun ma yidhaaho ee can muslimin un buu yidhaha sidan halkaaba kusoo aragnay daba axaadiistii halkaa fawdkii ka bilaabmay wuxuu ku dhammaaday xadiidkii inoogu dambeeyey casharka markaa xadiidkan casharku inooga bilaabmayo waxaa halkan ka bilaabanta intii maqalkiisa ahayd dee labada fawd ee kalena waa laba meelood oo dambeeyo kolley culimmadu ay dabdiyaan bilow iyo dhammaadba bal adigu intii fawdka ahayd marka laga soo bilaabo raxima allahu lmuxalliqiin wuxuu ku joogay axaadiistii dee safarka dumarka kuba tacalluqsanayd iyo khalwada iyo xalay intii mee casharkii hore halkii inooguba joogay caawa waxaa inoo bilaabmaya axaadiistii samaaca ahayd ee uu xadahanaa odhanayay ee xadahanaa ay soo noqotay wuxuu yihi markaa mslim raximah اllahu tacaalى xadaثanii haarun bn cabdالlaahi qala xadaثana xajaaj bn mحamadi qala qala bn jurayji أخbaranii abu الزubayri ana caliya اlأsdiya أخbarahu ana bna cmara callamahum bal sanadka kollay inta hore waa dadkii kitaabkaba ilaa bilowgiisii inagu soo noqnoqonayay xajaaj ibnu moxamedna xajaaj ibnu moxamed ilacwar almisisi horeynu usoo marray waa nin siqoynu hore usoo aragnay waxaanan hore usoo sheegnay ibnu jurayji marka uu wax ka warinayo inta badan xadathani iyo akhbarani iyo ma isticmaalee qaala qaaladiisana maanta iyadu waxay la mid tahay isagoo xadathani ilo waaba istilaaxiisii waa isaga si uu isticmaali jiray isagoo riwaayada uu sheekhiisa wax ka warinayo kain ibnu jurayj baa wuxuu yidhi waana samaaciisii baan leenahay waayo isagay arrintiisu tahay inuu qaalo u isticmaalo waxyaalaha uu maqlay akhbaranii abu zubayr ana caliyan اlasdiya abu zubayr ayaa waxa u waramay cali nin la yidhaaho reerkan asdina loo nisbeeyey caligan caliy bnu cabdillaahi ayaa la yidhaahaa abu cabdillaahina kunyadiisa weeye abihii cabdullaahi baa la yidhaah isagana waxaa loogu kunyadaa abu cabdillaahi ibn abilwaliid albaariqi waana nin taabiciintii dhexe kaba mid ah kolley oo mujaahid oo kale iyo isku dabaqayin haddana waxbay ka wariyaan oo riwaayo aqraan weeye bal mujaahid baa soo naqliyay inuu ramadaan markay soo gasho habeen kasta qur-aanka dhammayn jiray caliyulasdigan aan haynaa xaafid ibnu xajarna wuxuu ka cabiraa saduuq inuu yahay rubamaa akhda waa cibaaradiisa ay dhici karta inaan lagu waafaqin bal dee martaba siqa iyo heerkaa ma gaadhsiiyo ibnu xibbaan oo kalena siqaadkiisa waa ku sheegay bal waxaan leenahay kolle axaadiistiisa uu kitaabkan ku leeyahay waa xadiidkan uune xadiis labaadba kitaabka kuma lahaa caliyun asni markaa horena umaynaan soo marin wax inoo dambeeyana ma jiro tirmidina xadiidkan sanuun buu usoo saaraa isagoo taxsiiniyo xadiid xasana kaba cabira ayuu soo saaraa wuxuu yihi markaa cali alsdi ana bna cumara callamahum cabdillaahi bni cumar baa baray oo wuxuu baray iyaga oo uu sheegay weeye ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay kaana inuu ahaa ida stawa marka uu sugnaado macnaa istaqarna wey calaa baciiri waa raaxiladii ama neefkii geelahay uu fuulayay ama dee raaxiladiisii korkeeda uu kuba sugnaado khaarijan xaariya isagoo u baxaya ilaa safarin dee waa safar markaa u baxayuu safar ka yahay raaxiladiisii uu hagaag ugu fadhiistee uu fuulo kabara halaatan saddex goor buu allahu akbar odhanayay uu takbiiranayay uma qaala wuxuu odhanayay rasuulka ilaahay subxaana aladii sahara lanaa hada wama kuna lahu muqriniin fainaa ilaa rabbina lamunqalibuuna taas buu odhanayay orta saddex goor buu allahu akbar odhanayay kollay xadiid aan xadiidkan ahayna ee bismi illaahi way noogu soo aroortay markaa uu fuulayaba allahu akbarna saddex goor waana weyneyn ilaahay subxaanaه watacaala la weyneynayo kol haddii dee meel sare uu ruuxu fuulay waa nooc dee ilaahay kibriyihiis iyo cadamadii iyo weyneyntii xusuustii iyo inuu akbar min kuli shayba yahay markaasuu saddex goor buu allahu akbar odhanayay markaasuu tan oo iyadna ilaahay subxaanaه watacaala isagoo dee inoo sheegay fulkiga dee inoogu bal matalan dee waxyaalaha uu inoogu nicmeeye ahaa waxaan aynu fuulayne wax bad la fuula iyo wax beri la fuulaba dee wakti kastana wixii la fuulaya waa halkaase ayaa ilaahay dee waxaaba taasuu idin sakhiray si aad dee nicmada rabbigiina u xustaan oo u tidhaahaan tano waa dikri markaa wax kastoo markuuboo la fuulayaba xataa safar bayaan la ahaanine inoo jidaysan iyadoo ay tahay nicmada weyne ilaahay inoogu nicmeeyey iyadoo laguba shukriyayo oo wuxuu odhanayay subxaana aladi ilaah baa nazahan sakara sakiray lana anaga haada waa markuubkan waxaan kolba la fuulayo wamaa kuna maanaan ahaaninoo lahu ay lihaada almarkuubi waxaan dee aanu fuulayno maanta rabbi noo sakiray muqriniina kuwa karaya haddaan tasqiirkaa ilaahay jirin oo bal dee neefkaa geela si kastaba inooga xoog badan haddaan ilaahay inoo sakhirin ee inagii kumaynaan intifaacneen maynaan adeegsaneen ilmo yari intuu hoggaanka qabto halku kolba u kaxeeyo uma raaceen ee arrinku waxa weeye tasqiir rabbi subxaanahu watacaala inoo sakhiray inoo fudaydiyey iyadoo arrintu aanay ahayn waxa markuubkaa dacfigiisa iyo tamar darridiisa bal waa inaga quwo weyn yahay hadduu maago uu iska keen diidana ma qasbi karno ma kaxan karno ma jiidiba karno ee waa taa halkan doono aan marinayno san doono u raranayno markan doono aan fadhiisanayno bal ilmo yariinta hoggaamiyo uu raacayo waa taskhiir rabbi haddaba maanaan ahayn annagu ma aha nin kuwa karaya waxaan awoodule mutiiqiina haddaan taskhiirka rabbi jirin waidna anaguna ilaa rabbina rabbiga iyo xaggii baan munqalibuuna kuwa u laabmayanahay oo tanna waxay culimmadu yidhaahaan ma kollay arrintan iyo munaasabadu dee safar baabu ruuxu u baxaya waa safarkii adduunyo safar weyn oo kaleynu ku jirnaa jiro isagu aan marna hakad lahayn haddaan hurudno iyo haddaan fadhino iyo haddaan kaafilinahay iyo haddaan rabbi xusaynaba aan ku jirno waa safarka aakhiro taas haddaba markaa dee safarkan baa xusuus in safar ka weyni jiro haddaan imika waxaan aan raacayno aynu u raacayno meel kale inaan kuba tagno nuqlada ee waxaa kaloo jirta arrinka weyno a nuqladii ama guuritaankii daartii aakhira loo guuraya haddaba xusuusta iyo inaan laga qaafil noqon taas bay arrinta munaasabadu tahay oo safarka nin safar kalena meeshii jiro isagu aan joogsiba lahayn ilaa u ruuxo bal matalan adduunyadii kaba tegayo daba rabbigayana kuwa u laabmaya xaggiisa ayaa nahay taasuu odhanayay weliba markaasaa wuxuu raacinayay اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل انت أسور رسولك إلهي دعادا أيو مركا وتكبيرتا أيو tasbiixda iyo bal shukriga uu markaa la yimaado ayuu ducadan raacinayay oo ah allahuma ilaahayow inaa anagu nas'aluka waxaan ku weydiisanaynaa fii safarinaa safarka yagan haadaa kan ah albira beriga waa daacadii iyo camalkii saalixaadna waafajiso iyo wataqwa dhowrsasho aan wixii xumaa kaba dhowrsano taas baan ku weydiisanaynaa oo birigii bal haddii aan kaba dhigno sabafalkii iyo ixsaankii dadkii loo ixsaanfalayay ataqwa imtihaalu ma'muuraat waijtinaabu lmanhiyaat way inoo shamlin laakiin birigii haddaan camalkii saalixa lala imanayo kuma fasirano ataqwana dhowrsashadii xumaan lagaba dhowrsanayo haddii ijtinaabu lmakruhaat ayay noqonba ilaahu safarka igantaasaan ku weydiisanaynaayo dee in badan baa dadku iyagoo markaa iska negiya daacad iyo ilaaliya ayaa dadka qaarkood markay safar noqdaan ama in badan oo ka midi tasaahul iyo fudaydsi daacaadkiiyo cibaadaadkii kaba dhaca markaasaa maxaa rasuulka ilaahw safarkayga waxaan ku weydiisanaynaa biri iyo ataqwa wa min alcamali camalka xaggiina waxaan kaa weydiisanaynaa inaad naga siiso noo dhib yarayso ood noo sahasho maa tardaa ay maa tardaa bihi waxaad ku raalli noqonaysaa adugu ee camalkii toosnaa ah allahuma ilaahayow hawin fudaydi calayna korkanaga safaranaa safarka yagan haada ilaahw noo sahal noo fudaydi wey wadwi laab oo duub canna xagga yaga bucdahu fogaantiisa tanna waa noo soo dhawey halkan kuba soconay oo dee waa iyadoo safarkiisaas aanu ruuxu mashaqo iyo dhib iyo rafaad kala kulmin isagoo iska roon isaga iyo wixii uu fuushanaa aanay daalin oonay dhibaatoon ilaahay halkii uu doonaya gaadhsiiyo ilaah uu noo soo duub oo taas wadwacannaa bucda noo soo dhawee weeye halkii aanu kuba soconnay dhib yaraana u gaadhsii allahuma ilaahayow anta adigu asaaxibu ka nala socdaatay fi safari safarka dhexdiisa kaa isagu nala socdo ee waxa weeyaan adigu ilaalin xifdi iyo kaalmayn iyo dhowritaan taas weeyaan oo asaaxibu waa dee almulaasimu lishaksi baaba saaxib la yidhaah arrinkuna waxa weeyaan un waa xagga xifdiga iyo ricaayo iyo ilaalin ilaaho adigaaba ah ka nagulaba saaxiibaya waalkhaliifatu adigu waxaa tahayba ka nooga khaliifo fil ahli ehelkii oo ehelka iyagii aanu kaba tagnayna xagga xafiditaankooda iyo ilaalintooda iyo wixii iyagu ay hawl iyo dal lahaayeen ood u dhib yaraysood u sahasho iyo bal taas iyo dadkood iyo wax kastood uba sakirto adigaaba khaliifo ilaahu subxaanaه watacaala ehelkiina noogaba ah allahuma ilaahay ow inii acuudu bika waan ku maangelayaayoo min wacsaa'i safari safarka mashaqadiisa iyo shidadiisa waa dhibta aan kaaba maangelaya alwacsaa almashaqa washidda un weeye asalka hore alwacsaay oo kale meeshan waxay yidhaahaan dee busta ah ee ruuxa aan dhib yaraan lagu socon karin ciidan aada u jilicsanee dee ruuxii lugti laba gelaye aan socodkii iyo bal ruuxa mashaqa iyo dhibi ay ugaba imanayso markuu meesha caynkaasa maraya oo meesha aan adkayn ee aada u jilicsan socodkuna halkaa ma sahlana ruuxii dhibba iyo culaysba ugaba yimaada taas oo kale ayaaba alwacs ciidda caynkaasaa la yidhaah laakiin halkan macnuhu waa wixii mashaqadii iyo dhibtii safar lahaaba ilaah waan kaa maangelaynaa waka'aabati lmandari macnaa mandarka waa maa yundaru ilayhi way wixii xaggiisa la eego waa aragti iyo mandar xumidii taasba ayaan kaa maangelinaa asalka hore ka'aabadu haddii la yidhaha shaksun ka-iib oo kale waa ruuxa ama murugo ama dee wax kale hami iyo waxyaalaha naftiisa ay la bedelantay la doorsoontay taas baa dee ka-aabo iyo mugta'ib iyo ruuxan shaksiga naftiisa ka-iib waa laguba fasiraa marka ka-aabadii maka halkan mandarkiina waa wixii dee bal mandarkuna waa maa yundaru ilayhi wixii xaggiisa la eego marka ama ha noqoto dee markaa uu soo laamay ehelkiisii wax lagaba naxo laga murugoodo oo dee iyagii uu kuba arko taas haba noqoto naftiisii isagii wax kuba yimaada oo iyadna leh dee waxaa isbedelka naafeed iyo hami iyo qami keeba iyo murugahaba noqotee ilaahu mandar xumidii iyo ka'aabadiina iyo wax la arko xumidii taasna waan kaa magangelaynaa wa suui lmunqalabi laaban almunqalab waa master bimacna rujuuca maalmarjic weeye waa laaban aan soo laabano xumidiiyo waa isagoo dantii u baxay kuba hungooba isagoo dhib iyo rafaad laba soo noqda isagoo ehelkiisii ugu yimaado xaalo dee aan fiicnayn ehelkiisii xanuun ha noqoto dhib kaloo gaadhay haba noqoto wax barhkooda u waaye haba noqoto waa labadiibe waa munqalab iyo gadoon iyo laaban xumidii ayaan ilaahu kaaba maangelaynaa fi lmaali waalahli maalka iyo ehelka waa suul munqalab fi lmaali waalahli oo xaggii maalkii iyo ehelkiiba nuqsaan kuba yimaada xanuun kuba yimaada dhib kale faqdi kuba yimaado adugu bal taas waa laaban aan fiicnayn oon usoo laabano ehelkii oo xaalo aan fiicnayn aanu kulaba soo kulanno taasna ilaahu aan ka maangelina bal ducadaas baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaas uu safar u baxo waana duco ruux kastoo dee safar u baxaya u jidaysan markaa uu daabadiisii ama wixii markuubkiisii uu fuulayo safarku ama safar daaca ha noqdo ama safar mubaaxa haba noqdo kollay dee adciyo kale iyo adkaar kaloo markaa safarka la yahay adkaartii safarkii iyo adciyadeedoo inoo jidaysanoo axaadiista iyo inooguba soo aroortay waa jiraayo imaam nawina raximah llahu tacaala shaarixa kitaabkani kitaabkiisa adkaar cunwaan dhan buu u dhigtaa bal waxyaalihii soo arooray ama saxiixeennan aan haynaha ku soo arooro ama kutubta kale axaadiista kuwa dee bal matalan sanadkooda xoogliyo kuwo kaleba waa ururiyaa oo dee waxay la tahay waa meelo ugu ahamsan ee ruuxu adkaartii oo urursan uu kaba heli karo dacooyinkii oo urursan uu kaba heli karo sheekuna halkan waabuu ishaarayaayo waqad jaaءat fiiha adkaaru kasiira jamactaha fi kitaab اadkaar bua kitaabkiisa waidaa rajaca haddaba markuu rasuulka ilaahi soo laabmana eeg uu soo noqdo safarka ka soo noqdona qaalahuna waa kelimaadka waa ilaa takbiirtiiyo intii ka dambaysay uu odhanayay wazaada weliba wuxuu ku daraya fiihina ay fii jumlatihina iyaga jumladooda oo wuxuu raacinayay haddana oo markaa uu intaa wada aqriyo uu raacinayay aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduuna oo waa laabankii iyo marka uu soo noqdo ayuu intana raacinayay dikrigaa iyo ducadaa hore ayuu raacinayay oo aayibuuna naxnu anagu ayibuna kuwa soo laabmayaane aabaya ubu iyaaban dee kollayna waa soo laabmayaaye laakiin ilaahay waa noogu nicmeeye weeye inaanu soo noqono inay tan kale iska taxsiilulxaasilo inuu soo noqday waa waxaa muuqata waxa weeyaan ilaahay baa noogu nicmeeye waa shukri oo kaas anagoo nabad qabna ilaahay naba soo celiyey xaalo fiican anagoo ku sugan baanu soo laabanay taa'ibuna kuwa toobad keenayaan nahay oo dee macsiya xumaantii ka laabmaya iyadanoo daacadii usoo laabmaya caabiduuna kuwa caabudaya lirabbinaa rabbiga yaan caabudaynaa oo markaa lirabbina aan kaga dhigno inay ku tacalluqayso caabiduuna ilaah baan caabudaynaa uma shariig yeelayno keligii ayaanu waxidaynaan caabudaynaa xaamiduuna kuwa ku xamdeeyaan nahay waxaa kaloo dee iska lirabbina aynan xaamiduunadan ka dambaysa kuba tacaluqinay kollay xasri faa'idayso rabbina rabbiga iyo un cid kale maha ayaanu xaamiduuna kuba xamdeeynaa nicamtanuu nooguma nicmeeyo oo nabad inuu nagu soo celiyay ay kaba mid tahay aanu ugu shukriyeynaa keligii ayaa dee xamdiga isaga iska leh isagun baaba kuba xamdeynaa lirabbina xaamiduuna ay markaa lirabbina xaamiduuna kuba tacaluqdo bal intaasuu raacinaya welina axaadiisu way noo socotaa xdثnي زهير بن حرب قال xdثna إسماعيل بن علية عن cاaصم الأحول عن عبدالله بن سrجس قال أنه qال kale cبدالله بن سrجس horeyn usoo maro waa صحاaبي أصxaabtii rasuulka kaba mid ah kolleyna أxaadiistiisa kutubta uu ku leeyahy ma badno waxaa la arkaa umuhaadka oo dhan kutubtan lixdaa inaanay lix toddoba xadiid kaba badnayn kutubta uu kuba leeyahay أxaadiista uu ku leeyahay lakiin waa صxaabi horeynu usoo aragnayna qaala wuxuu uhi صxaabigaasi kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa saafara marka uu safro yatacawadu ilaahay buu ka magangerayay min wacaa'i الsafari wa ka'aabati اlmunqalabi halkii ka'aabat اlmandar ka'aabati اlmunqalabi waa laaban iyo noqod murugadii iyo xumidiiba iyo walxawri bacda اlkown inta hore waan soo aragnay intan baa walow ka'aabat اlmandar imaka halkan ka'aabat اlmunqalab dee macnuhuna kolley waa ta aan sooba sharaxnay iyo walxawri laaban ama nuqsaan bacdal kowni ahaansho iyo ziyaado dabadeed taasna ilaah buu ka magangelayay wa dacwat اlmadluumi bal inta kale haynoo yar dambaysta alxawr bacda alkown dee sanbaa xadiidkan dhacday nusqooyinka muslimna malaa dee kolley gaaliban san baa dhacday waa gaaliban alxawr bacda alkown alxawr waa halkeeduune lafdiga dambe oo ah nuun ay ugu dambayso bacda alkown la yidhaaho kollay kitaabka muslimna dadkii mutqiniintaasay ku dabdiyeen markay muslim noqoto dee meelaha kale mooye taasba weeye ruwaadda muslim barhkood ayaa waxaa dhacay dee kutub kalena way dhacday halka alkownba dabadeed in la yidhaho walxawri bacda alkawri oo kawr dabadeed markaa nuunta halkeedii uun barra lagaba dhigo kollay barhkood baa kaba dhigay riwaayadaa bacdalkawr ay kuba sugantae ra'da u dambaysa inay sawaabka tahay ee tan aan hayno waham caasim kaba dhacay inay tahay yay barhkood arrintaasay ishaareene laakiin culimmadu waxay leeyihiin taas maahe waa laba iyadu riwaayo oo jira laba macnona way leeyihiin oo kollay aansaa usii kala dheerayn oo xataa tirmidi oo kaleo xadiidkan sooba saaray ayaa labadan riwaayo ayuu sheegaa macnahoodana waaba soo naqliyaa mid kastaaba wej bay leedahay buu yidhahaayo lafdigan alxawr imaka haddaan idhaahna xaara iyo xuur oo kale bimacnaa rajaca yarjicun bay la mid tahay xaaro iyo caado iyo aaba iyo taaba iyo waxyaalahaas haado iyo waa wax isla xagga maleego macnahaasi laaban iyo noqod wax laga laabma keenayaba bal marka n haddii ay noqoto alxawr bacda alcown oo kale kownku kaanadani waa masterkii kaana weeye kaana yakunu kownan laakiin hadalka maanta tii naaqisada ahayd mahay waa tii taamada ahayd oo bimacnaa istaqaraya wujidaya laguma fasiri jiray kaa muxuu noqonayaa walxawri laaban la laabmo oo bacda alcowni waa sugnaansho wax fiican lagu sugnaaday shay khayra laguma sugnaaday taa dabadeed laga noqdo oo kasoo qaado daacadii buu ka laabmo macsiyu u laabmay iimaankii buu kaba laabmay oo kufri buu u laabmay oo kale taas adugu waa shay oo laga noqdo wax ka xun loo laabmo taas baaba macnuu noqonaya haddii alcawr la yidhaahana kolley waa iyaduna lafdigan cawrku waa macno aan taa kaba dheerayn bay ku fasiraan oo asalka hore waxay leeyihin takwiir alcimaam oo kale waa cimaamada marka uu ruuxu duubto madaxii laguma duubto ayaa takwiir lagu magacaaba waxay soo naqliyaan marka haddii la yidhaha kaara alcimaamatana waa uu cimaamatay xaar alcimaamata haddii la yidhaahna waa furfuray oo waa dee taas oo kale weeye marka iyaduna waxay noqonaysaa un laaba la laabmo xaalo istiqaamo xaalo sugnaansho xaalo kulan iyo jamcin laga noqdo oo xaalada dee xun aan fiicnayn loo laabmo taas weeyaan oo guud ahaan waxa weeye rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caley ina baraya isaguna ilaahay ka magangelaya isagoo ruuxu xaalo fiican kuba sugnaa inuu ka noqdo oo xaalo aantii ahayn oo kaba xun ama uu laabmo ama dee xun uuba laabmo taas bay tahay oo walxawri bacda alcowni wa dacwati lmadluumi waxaa kaloo ilaahay ka magan geli jiray dacwati lmadluumi ruuxa madluumka ah habaarkiisa oo ruuxa dee la dulmiyey ee lagu tacadiyey habaarkiisa ilaahay subxaanaه watacaala waa celinay ma celinayo u aqbalaya xataa hadduu isagu faajir yahay fafujuruhu calىa nafsi sida xadiiskuba timi xadiis baa dee ruuxaas madluumka markuu ilaahay baryo ilaahay habaarkiisa iyo baryadiisa yarfacha fowqa اlqamaam ilaahay baa odhanaya laansuranaka wacalow bacda xiin oo kollay dulmiga iyo dadigi iyo waxyaalahaasna ilaahay ciqaabteeda adduunyaaba usoo dedejiyaaye ducadaasi waa mid la aqbalayo taas bay tahay haddaba ilaahay buu ka maangeli jiray dacwo madluum oo dee markaa macnuuna waa maxay waa ilaahu iga ilaaliya dulmi inaan ku dhaco weeye inaan cid dulmiyoon kuma tacadiyo ilaahu taa igaba ilaaliyo waayo hadduu ruuxu dulmi laba yimaado dulmigii maxaa ka dhalanaya kii madluumkaa inuu habaaro habaarkiisna waa kaa la aqbalayen laba celinahayn oo ducada ama habaarkiisa iyo ilaahay uxijaabo uma dhexeeya ma jirto macnuu waa digniin dulmiga laysagaba digayo rasuulka ilaahay baa yihi mucaad markuu dirayo wataqi dacwata almadluumen hore usoo maray iska ilaali ku madluuma habaarkii macnuu dulmiga iska ilaali weeye ina haddii aad dulmiga adugu ku dhacdo kolley habaarka u imanaya ee marka hore dulmi ka fogow oo habaarkaasaan dee ma aha un habaar waxaa laga ordaya waa dulmigii inaan dulmi kuba dhaco ilaahu iga badbaadi si aanay meesha u dhicin kii madluubka inuu habaaro oo dee habaarkaasna xataa wain kana faajiran maha macnuuin markaaba waa fulaya laakiin waktiba haba qaadato ilaahay waktigii uu doonaya haba qaata ilaahay ducadiisaas waa aqbalayaayo dee iyada taasi mid iyadu xijaab leh ma aha haddaba wa dacwati lmadluumi wasuuءi اlmandari waa arag iyo mandar xumidii fi اlahli wاlmaal kollay su-i munqalabna waynu soo maray waxaana waa wax iswada laasimaya oo ruuxu markii uu soo laabmo oo wax dee isagii uu ka xumaado ehelkiisa iyo maalkiisa uu ku arko mandar xun isagu ka murugoonayo uu ka xumaado ehelkiisii ama xanuunkood ha noqoto nuqsaan kaleo kuba timi dhib kale gaadhay maalkiisii saas oo kale oo suul mandar waa arag iyo mandar xumidii ehelkii iyo maalkiiba taas buu ilaahay ka mahangeli jiray وxadثna yaحyى بن yaحyى وزhayr بن xrb جamيعا عn abي معaaوiyةa x وxadثnii xamid بن cmر qاl xadثna cabdالواxid kilaahma عan cاaصm snadku waa dadkii aynu soo marmaro kuwana ay halkan kuba sugan yihin kuwana ay kitaabka in badan kusoo noqnoqdaane kilaahumaa labadu leeyahay waa cabdالواxid بن زiyaad kan dambe iyo abu mucaawiya xada ka horeeya ee mحamed بن khazim labadoodaas ba xadiidka waxay ka wada wariyeen can caasimin caasimna waa caasim ibnu sulaymaan ilaxware markii horeba sanadka hore kuma sugnaayo ismaaciil ibnu curaya kama warinayeen milow xadiidkan iminkan kaba soo baxnay mid laba mida ayuunbay wariyeen hayra lakin ana fii xadiidi cabdilwaaxidi xadiidka cabdilwaaxid waxaa ku sugan fi lmaali walahli ujeedada wa suui lmandari fi lahli walmaal soo mahaynta hore xadiidkan cabdilwaaxid isaga waa kala horreysiinun maalkaa horreeyey fi lmaali walahli waana muslim ixtiyaadkiisii badnaa macnuhu waa halkii wax ay kkala isdheeryihiin asal ahaan maba jirto tartiibtunbay ku yar kala dunaayeenoo riwaayada hore ee aynu soo aragnay ismaaciil ibnu culaya lahaa waana tan abu mucaawiyana leeyahay waxaa horreeyey ehelkaa horreeyo maalkaa dambeeyey riwaayada cabdilwaaxidna maalkaa horeeyo ehelkiina waa dambeeya lakin macnuhu inna wax ay isdheeriyiin ma jirto waa macno keliya wa fi riwaayati maxamed ibn khazim maxamed ibn khazimkuna eg dee kolley dadkii in badan sanada la soo socday way garanayaane nin cusub maahay waa abu mucaawiyihii weeye abu mucaawiyaha sanadka ku sugnaa ayuu imaka marna kunyadii buu sheegay oo aada u badan oo loo yaqaano abu mucaawiyata dariir marna waa magaciisiya isna mashhuur ku yahay maxamed ibnu khazim magacan khazimna waa magac keliya marka la eego saxiixayn markay noqoto ee isaga unbaa khazim waxa la yidhaah jira markay noqoto horta magac ahaan waxay noqotaa inta kaloo dhamme suuradiisa le waa xaazimun ama abu mucaawiye aabihii khazim weeye riwaayada maxamed ibnu khazimna qaala yabda-u bilahli idaa rajaca wuxuu kaba dhigay marka hore uu sii socdo inay dikrigan sii socod iyo soo socodba waa lalaba imanayaaye markuu sii socdee safarka bilowgiisa ah wuxuu ku bilaabaye maalkii fi lmaali walahli waa riwaayada sidii isaga ku warinayo laakiin markuu soo noqdayo laabankii ehelkuu horreysinaya ibdo bilahli daa rajac wa fii riwaayatihima jamiican maxamed ibnu khazim iyo cabdilwaaxid labadoodaba riwaayadooda iyagoo dhan waxaa kuwadooda sugnaa allahuma inii acuudu bika min wactaai safar oo lafdiga ismaaciil ibnu culaya iyo tacawado min wactaai safar waa khabar rasuulka ilaahay sidaas u yeeli jiray lafdigii inooguma sugnaaye lakin waxyaalahaas uu ilaahay ka magan geli jiray tan waa riwaayadii kaga horreysay aan kusoo aragnay ayaa maxay ahayd waa wuxuu odhanaya allahuma inii acuudu bika min wactaai safar iyo intii ka dambeysay bal muhimku waxa weeyaan ducadan iyo dikrigani safarka adciyadiisa hadday tahay markaa uu ruuxu sii socday marka uu soo laabmaba adciyadii bay kaga mid yihiin la odhanayay aw ma yaqulu idaa qafala min safar اlxaji wagayri wuxuu u baabaysanya hada kani baabu bayaani ma kii caddayntii baabkii weeye yaquulu uu odhanayo shaksigii idaa qafala marka uu soo laabmo qafala yaqfulu qufulan macnaa rajaca yarjicu rujuucan weeye waa taas oo waa markuu soo laabmo min safar اlxaji xajka safarkiisa uu ka soo laabmo iyo wagayrihi kayrkiiba oo qufuulku waa laaban waa lafdigan alqaafila ee dee safarkaba guud ahaanun alqaafila la yidhaah ma ahana markay soo noqdo safarku uu soo jeedo un qaafila in la odhanayo xataa marka ay safarka bilaabayaanba waa tan oo dadkaa wada socdee safarka alqaafilo waa la odhanayaaye waa macnahanune waxay culimadu luqadu yidhahaan barhkood bay kasoo naqliyeen qaafilo waxa marka la odhanaya waa marka lasoo noqdo un si socodka lama odhanayo waayo lafdigu laaban buu tilmaamayaaye laakiin culimada luqadii iyo dee waxay sugaan raajax yeelaan sawaab kaba dhigaan in qaafilada marka ay safarka bilaabayaan iyo markay soo noqdaanba qaafilo la odhanayo ee arrinta jirtaa un ay tahay tafaa'ul baa meeshii jiro oo iyagoo arrinkiibaa lafdiga loogu idaaqay iyadoo la tafaa'ulanayo in ilaahay soo nabad celiyo oo arrinkii uu soo nabad celiyo sadee ruuxan laqadnimada saliim ay u odhanayeen iyo bal taas oo kale waa tafaa'ul la tafaa'ulanayo kuwa soo noqday in ilaahay kaba dhigo san baa dee tasi socod iyo markaa safarka la bilaabayo marka lasoo noqdaba qaafilo un dadkaa wada socdee safarkaa qaafilo loo yidhaahaa lafti haddaba markaa bal ruuxu xaj iyo kayrkiiba uu kasoo laabmo iyadana ducooyinkii iyo adkaartii uu odhanayo waa wax kamida dee ina wataa aynu soo aragnayn xdثna abubكر بن أbي شhayبة qال xdثna أbو أsامة qال xdثna عubayd اللhi عن نافع عن بن cمر وxdثna عubayd اللh بن سعيد ولفd lh qال xdثna يحيى وهو القطان عن عubayd اللhi عن نافع عن cabd اللhi بن cمر qال أنه qاaل snadku cid aan ku joogsanaa maba jirto maaha dad waa dad wada culimo ah oo kitaabkana aad ugu wada badan cubayd llahi ibn cumar ibn xafsin ibn caasim ibn cumar ibn khadaabna aalu cumar una waa nin sikaaru taabiciin kaba mida laba taabiciina sanadka way ku sugnaanayaan waa cubaydullaahi iyo naafic mawla bni cumar wuxuu yihi ibn cumar kana rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa qafala markuu kasoo laabmo min aljuyuushi ciidamada aw isaraaya ama sariyooyinka aw ilxaji aw ilcumrati ama xaj ama cumro uu ka soo laabmo wuxuu odhan jiray awdan ishaki maaha waa litanwiic waana rasuulka ilaahay safaradiisiiba taas dee intii bacda alislaam wuxuu u baxay safaro taasun bay ahaanaya iyo bacda alhijra ama ciidan weyn isagoo hogaaminayaba dee ay soo noqdeen waa jeyshkii ama ciidan kooban isagoo hogaaminaya ayaabuu rasuulka ilaahay soo laabmay ama xaj baabuu kaba yimi ama cumruu kaba yimi oo dee markaa ama ghazwi ayuu rasuulka ilaahay kasoo noqon jiray oo uu marka horena u bixi jiray ama xaj ama cumro waa safaradiisi laakiin taa macnuu ma aha safaradii kale ee uu dadka ay u baxayeen rasuulka ilaahay de waa waaqiciyo wixii jira inaan loo la odhanahayn maaha ee waa rasuulka ilaahay safaradiisu say ahayn taasna way arrin kalena laftigo jirtaa aljuush jamcu jeyshin weeye de waana ciidankii badnaa asaraayana jamcu sariyatin oo sariyana waxaa yidhaha waa qadca ciidanka kaba mid ahoo barhkood ay yidhaahaan yaridan dadkeedu ay yaryihin daraaddeed baaba waa magac cusuu kuwa bilaabmay dee had iyo goor sifa laazima ama noqonayso laasimayse dee habeenkii unbay guuro geli jireen way gudi jireen unsi maalintiina dad badan maahe waa aan loo ogaan oon looga dignin helin iyo tan baa sariye loo yidhi adugu waa ciidan in kaba midoon badnaynba markaa waxaanay dee bayidhaahaanba waa adigu ilaa afar boqol iyo wixii kaba yar baa sariyo lagu magacaabaa taasi waa markay luqada sheegayaan iyo taas laakiin markaan kutubta siirada joogno kollay istilaax khaasay leeyihiinoo jee khaswo iyo sariyo waxay ku kala farqiyaan iyadoo dee aanay sariya markaa khaswi ay qaabilayso ama khaswo aynay jeish markaa qaabilayn ciidankii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagu hogaaminayuu laba socday haba koobnaadeena ghasway kaba cabiraan rasuulka ilaahay dee ciidamadii badnaa ee kala dunaaya uu jihaad u dirayey iyo jihooyin kala duwan bal uu dirayey inuu laba soconayo isagu madiine kuba hadhayeyna sariyay kaba cabiraan saas baabay dee rasuulka ilaahay ghasawaadkiisina dhowr iyo labaatan ugaba dhigaan sariyooyinkiisiina ama dhowr iyo afartan gaadhsiiyaan barhkoodna se ciraaqi oo kale iyo toddobaataneye uu gaadhsiiyaa taas wey xadiidkani laakiin taa ma keenayo waayo rasuulka ilaahay baa imaka soo noqonaya jeesh buu ka soo noqday sariyu ka soo laabmay taasba weeyo istilaaxii ahelasiyar markaa maaha ee waa arrinkii jeeshkuna ciidanka badan weeye sariyadna waa ciidan kooban kolley xadiid abu da-uud iyana ay warinayeen ayaa waxaa u ahaa khayru asxaabi arbaca manaa dad iyaga wada israaca safarba isu raaco asxaaba ama dadkaas afar baa u mudan oo dee shaakibkii iyo kii keli ahaa iyo kii labadii iyo waa kii rasuulka ilaahay shaydaanba kuba magacaabay saddexna dad dee wax isu tari karo iskaashan karay noqonayaan marka jid la wada marayo afartiina taasi waa ta ugu khayr badanba khayru asxaab markaasaa muxuu yihi wakhayru ljuyuush me wakhayru saraaya arbacu mia xadiidkay kuba timi sariye markay noqotona afar boqol baa u mudan waa ciidankaa kooban ee la dirayo wakhayru ljuyuushi arbacatu aalaaf waa abi daud xadiidka wariyey ciidamadaas ama ciidan weyn markay noqotona afar kun walan yuhzama itna cashara min alfa min qila labiyo toban kun ciidan gaadhayna bal gees kale in looga yimaado uun mooyaane tirayari uun laguma jebinayo way yaryihin taasoo tirayari laga laakiin de waxyaalo kale haziimadoodu way kaba iman kartaa bal waa xadiioo markaa agsariyadiiba arbaca miya waana tan kutubtaadiy markay fasirayaan ilaa afar boqol iyo ay kaba dhigaan bal hadduusan uga jeeda waxa weeyaan un saa ay kutubtan siirada ku sugan iyo de halkan aan hayno mid iyagoo istilaaxoodii tanna waa si dee bal maalan markaa waa macnaha luqado sariya rasuulka ilaahay la socdu kaba soo laabmay tani noqonaysa haddaba markuu umuuraha kaba soo laabmo idaa awfa manaa ida irtafaca wacala wey markuu kor noqdo ee uu baxo calaa saniyatin meel saniye ah waa dariiqa buur dhexdeedba kaba dhacaya karintiyo waxa ow fadfadin ama meel sare weeye waa meel taag oo sare taasba fadfadka taas bay idhaahaan barhkood baaba dhulka aan waxba lahaynee mafaasada u kaba dhigay ama meesha inta yar sarrayso weliba carradeedna ay adag tahay ee dee khiladna uu jiro markuu adigu u baxo kabara alaaan saddex goor buu allahu akbar odhanayay oo taa hor inuu soo maray marka uu fuulo raaxiladiisu ku fadhiisto ama gaadhiga ama diyaaradtii baabay ahayd allahu akbartu e tani waa markuu isagoo socdaba safarkii ku dhex jira meel sare uu baxo ayuu allahu akbar saddex goor odhanayay uma qaala wuxuu odhanayey tan imaka bilowgii iyo wixii la fuulaya kuma xidhna laabankiina kuma xidhna ee intaa la socdo marka meel sare loo baxo dikri lala imanayo weeye kabara alaaan uma qaala wuxuu odhanayay laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir oo markuu takbiirta la yimaado kollay socodna waa ku jiraaye ama weli markaa meeshii sare ha ku sugnaado ama ha ka dhaadhacoboo dhaadhici ha kuba yidhaaho ama ha ka daadege laakiin dikrigan buu raacinayay tawxiidkan iyo taaliishan waanu odhanaya aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna saajiduuna lirabbina xaamiduun eeg waana laabankii eeg tani waa laabankii walow xagga marka la eego meel sare marka loo baxayo meel hoose dikrigaa kuba yimi uu isagu mid mudlaqa yahay oo sida dee jaabir uu lahaa kunaa idaa sacidnaa kabarnaa waidaa habadnaa sabaxnaa waa si dee asxaabta ay rasuulka ilaahi yeeli jireen markanu meel sare u baxnona waanu takbiiranaynay meel dhaadhacana markanu dhaadhacayna maanu taasna tasbiix baanu laba imanayna sidaasaan yeeli jirnay haddaba tani waa laaban markaa uu soo laabnu dikrigan odhanaye sadaqa allahu wacdah ilaahay waa rumeeyey wixii uu ku ballan qaaday oo hadde inuu rusushiisa ama rasuulkiisa u nusrayn dhulka iyagu uu kaba dhigayo kuwa layastaklifanahum fi lardi dadka mu'miniinta ee iimaan iyo camal saalixa la yimidtaa ugu ballan qaaday dee nasrigii iyo diintan inuu muujinayo kaa kaba dhigayo ee waxa weeyaan diintan yudhirahu cala diini kulli ilaahay tii waa rumeeyey wanasara cabdahu addoonkiisiina waa u nusreeyey wahazama alaxzaaba nimankii isa soo bahaystay isa soo urursaday waa maalintii khandaqba walow dee wax kaa cabsana laguma fasiri karo waxdow keli ahaantii iyadoonay dadku awood iyo dagaal ay ku qaadeen jirin ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala isaga xaggiisa min gayri qitaalin min alaadamiyiin ayuu maalintii khandaq dee taasaynu ognahay junuud aan la arkahayn iyo dabayl uu soo diray oo ilaahayna mu'miniintii qitaalkii ka kaafiyey dhibtii haysatayna uu kaba kor yeelo keli ahaantii ayuu jebiyey min gayri qitaalin min annaas taasuu odhan jiray wahazama axzaab waxda وxdثnي زهير بن حرب قال xdثna إسماعيل يعني بن عرyة عن أيوب xا وxdثna بن أبي عمر قال xdثna معن عن مالك xا وxdثna بن رافع قال xdثna بن أبي فdayk قال أخبرna الضحاك كلهم عن نافع bal dad وxooga ayuu sheekhu isراaciyey dadkuna waa dad aynu kitaabka hore ugu soo araragnay أyوبba marka hore uu ku joogsaday أyوب سkhtiyani kale أyوبna labaa udhaxeeya markii labaadna malik buu ku joogsaday sheekhu oo xa buu laba yimi labana way udhexeeyaan oo ibnu abi cumar oo sheekhiisa maxamed ibnu yaxya iyo macni macnigana horeynu usoo aragnay oo macni ibnu ciise ayaa la yidhaha alkhasaad waana nin marka la eego xertii maalik kaba mid ahaa bal ay ragga qaarkood kaba dhigeen sida abu xaatim iyo asbata asxaabi malik malik asxaabtiisiiba ninkii ugu itqaan badnaa marka la eega axaadiisiisa iyo xaggaasoo akaabirtii xataa waxa weeyaan kale ee asxaabtii malik ay kama wada horeysiyaan ay yidhaahaan kollay boqol iyo sideed iyo sagaashankii jirada ayay dhimashadiisu ahayd ninkan oo ana atbaacu taabiciintii kaba mid ah waana sanadii sufyaan ibnu cuyeyne iyo yaxya alqabdaan iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo raggaa waaweyne ay dhinteen sanadaasoo dhintay can malikin waxaa dhintana ibnu raafic bu haddana sheekhiisi waa maxamed ibnu raafic ibn abi futak akbar adaxag saddexa markaa dariiqa imika uu inoo soo naqliyay saddexduba way siman yihin oo sheekhan in uu ay isugu wada imanayaan kolley iyo muslim saddexun baa u wada dhexeeya mid kastaba dariiqadan uu soo naqliyey markaa daxaag iyo malik iyo ayubu sakhtiyaani ayaa uu leeyahay kulluhum dhammaantood intaas weeye dhammaantood can naaficin can ibni cumar can nabiyi sala allahu alayh wasalam bimili ilaa xadiida ayuba waa xadiidkii hore inu kaba soo baxnay mid laba mida maxaana ku sugnaa saddex takbiiro iyo taaliifan iyo inahan kaba dambeeyey marka muxuu mid buu ka soo reebay ilaa xadiida ayuba ayub xadiidkiisa un mooye faina fiihi takbiira maratayn laakiin dee ziyaado hiqaan haysana isaga ayub sakhtiyaani xadiidkiisa maxaa ku sugnaa allahu akbar inuu laba goor odhanayey laakiin de waa dadkii kaba badnaaba waa kuwa inoo ziyaadiyey meeshana tanaafi maanta ma jiro waxay noqonaysaa markaa saddex goor baa la takbiiranaya وxadثnي زhayr بن xرb qال xadثna ismاعيل بن culayaةa عan yaحya بن abi isحاaq qaal yaحya بن abi isحaaq baa wuxuu hi isaguna kitaabka waa inoogu horeeyey aan u badnaanin be qaala anas بnu maliki anas بnu malik baa wuxuu yihi aqbalna maعa النabiyi slى الlahu عalيه waslم anagoo rasuulka ilaahay la soconaanu soo qaabilno xaggii madiine ayaan u soo jeedsanay ana aniga iyo wa abu طalxata abu طalxa kale anaadan wuxuu la yimi un adkayn damiirka naada aqbalnaada hore uu ku adkaynayo si cadafkani uu fiicnaado dee iyo bal matalan waxaan iyadii laguma cadfayo damiirka rafcee mutasilkaa walow maanta halkani ay jaa-izun tahay dee shaygii laazimka ahaa ee katagiisu uu laxniga ama dacfka daciifka uu noqonayo luqa ahaan aanu ahayno maca nebiya darfigan ayaa faasilkiia oo dee waxa ay tahay qaacidada ahayd haddii damiir rafco mutasila sa dee aqbalna iyo aqbaltu iyo aqbaltayo oo damiir rafciyo mutasila wax lagu cadfayo damiir munfasila lala yimaadaa damiirkan munfasilka wuxuu adkeynayaa damiirkaas cadfigiina uu saxayaa marka laakiin haddii faasil kale meesha uu soo galo san dee imika kan oo kale ama darfi oo kale ama mafcuul ama wax lamida waxba looma baahdo anaadan adkeynta damiirka munfasilkee lagu adkeynayo damiirkaa hore bal markaa imikana faasilkii waan haynaayo tani meeshii xataa haddii laga tago anaadan anay meesha iman oy noqoto aqbalna maca nabiyi sala allahu alayh wasalam waa abu dalxa wasaf iyo marka dhibmay jirteen haddaba wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay bay la socdeen dee dad badan baa la socdaye iyagu way ag socdeen intoodan uu magin isagii abu dalxa waxbay wada fuushanaayeen rasuulkii ilaahayna waa kano wasafiyatu radiifatu calaa naaqatih safiya waa safiya bintu xuyay umu lmu'miniin rasuulka ilaahay bay la saarnayd oy la fuushanayd oo dee isagaana ay ka dambeysay calaa naaqati hashiisii macnaa waa markii fadxu khaybar dabadeed khaybar laga soo noqday iyaduna saybigii bay ahayd rasuulka ilaahay baa xoreeyey guursadayna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh intii dariiqa lagu soo socdayba markii dambena waxay la fuushanaydba raaxiladiisii buu kusoo qaaday rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh abu dalxa iyo khaadimkiisii anas iyo iyagoo rasuulka ilaahay ugu dhawaastay dee ay wixii u baahda uu qabtaan ay u khadmeeyaan ayay la socdeen xataa idaa kunaa bidahri lmadiinati kolley xadiidka bukhaari oo kale wuu la wadaagsaday xadiidkan imakaan hayno bukhaari waa la wadaagsaday waxaana intana uu ka dheeraa bukhaari kolley xadiidka bukhaarina waa kusoo noqnoqdaayo dee ilaa meelo dhowra ama meelo badan buu kuba wariyaaye laakiin waxaa bukhaari kuba sugnaa maalintaa iyadoo rasuulka ilaahay hashii isaga iyo safiya ay wada saaran yihiin inay hashii intay turunturootay labadooduba ay ka dhaceen rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyo safiya labadoodiba iyagina kamay dheereen oo markaasa intuu markiiba deg deg ugaba dhaadhacay oo maro uu rasuulka ilaahay yihi bal haweeneyda qabta ayuu intuu maro wejigiisa iska saaru markii dambana maradii iyadii ku dhawaaday buu kuba tuuray oo meeshii bay uhagaajiyeen raaxiladii dibbay deeta u wada fuuleen oo intaasaa laba socotay iyo dee xadiidka intan kaleba bukhaari saxiixiisay kuba sugan tahay riwaayadan muslim ba halkan ikhtisaarkaasaa jireen xataa idaa kunaa bidahri lmadiinati madiina markay dhabar korkeeda ujeedo daahira madiina weeye madiinay kusoo dhawaadeen oo way uba soo muuqatay ayuu markan halkaa joognu qaala yidhi aayibuna taa'ibuna caabiduuna lirabbina xaamiduun falam yaltal kama suulin yaqulu dalika rasuulka ilaahay intaa ku celcelinayo intaasuu ku celcelinayay xataa qadimna almadiinata ilaa madiino nime وxdثna حمaيد بن مسعاaد qال xdثna بشر بن المفضل qال xdثna يحيى بن أbي اسحاq عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بmثل kolley macnuhu waa daahir bay la too waa dee waa dikrigaas iyo in la odhanayo iyo taas bal ama mar lasii socday mar lasoo socday iyo bal soo noqodkiina dikriga u khaaska ahaa taas xadiidkanayn rasuulka ilaahay hadduu dee markuu ciidan kasoo laabmo gasbi kasoo laabmo ama xaj ama cumro odhanayay waa waaqicii rasuulka ilaahay sidaan soo sheegnay safaradiisa safar kale umuu baxayne taasi kama dhigna safarka ama xaj laga soo noqonayo ama cumro ama ghaswo laga soo noqonayo intan inay kuba kooban tahay ee waa rasuulka ilaahay dee sidii safaradiisa ay ahayna safarkii kale daaca ama kii mubaaxaana waa la odhanon baabu tacriisi bidilxulayfati wasalaati biha ida sadara min alxaji aw alcumra baabu tacriisi waa degitaankii la degayay habeennimo bidilxulayfati meesha dulxulayfa la yidhaaho iyo wasalaati biha salaadii laguba tukanayey idaa sadara ruuxu markuu kasoo laabmuu kasoo noqdo waa dadkii reer madiina min alxaji xaj aw ilcumrati xaj uu kaba soo laabmo ama cumro taas buu u baab yahay kolley dulxulayfe iyo markaa hore inay miiqaad tahay iyo wixii rasuulka ilaahay yeelay iyo marka lasii socdo taasi waa tan soo ogaanayba ee halkan khaasatan waa reer madiine bal markaa waaba arrin kaloo rasuulka ilaahay kaba dhacay oo ah inuu uhoyday halkaas degay habeen uu degay salaad uu kuba tukaday saxaabadii qaarna ay intaa aada ugu dadaali jireen yaani manaasigtii iyo acmaashii xajkaba kaba mid noqonin ayaa baabkani u baabaysayo waa dadkii kasoo laamaya xaj iyo cumro ee reer madiine ahaa kolleyna dee waa tarjamadani waa tarjamadii nawowi iyo bukhaari baa meelo qaarkood dee si wuxuu sii socodkii oo kale iyo ay dhacday oo saasay barhkood kaba dhigeen ba markaa lasii socday xajkii ama cumro laguba sii socdo laakiin alfaadaha kale soo arooray baaba ahayd laaban iyo sida imaka halkan inooguba sugan lafdiga tacriisna waxaan kuma fasiray waa degitaankii la degaye meel weeye haddii la idhaha carasa iyo carisu tacriisan barhkood baa luqawiyiinta waxay kaba dhigeen annuzuulu fi leyl adugu waa degidii la degaye habeennimo ama habeen gelow gelinkiisa hore ha noqotay ama gelin dama haba noqotay taas baa tacriis ay kaba dhigaan luqawiinta qaarkoodna ama culimada luqadu waxay arrinka ku khaas yeelaan annuzuulu fii aakhiri اleyl habeenka gelinkiisa dambe degitaankiisa la dego taas bay tacriis ay kaba dhigaan almucaras haddii la yidhahna waa meeshaa la dego adigu taas baa la yidhaha habeennimo la dego ayaa mucaras lo odhanayaayo dee waa ismu makaan buu noqon bal taas wixii kuba yimi waana axaadiis baa inoo soo socota xadaثna yaحya بن yaحya qaala qarأtu عalى malik can naafici can cabdالlahi bni cumara ana rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam anakha wuxuu tu'iyey hashiisii bilbaطxaa'i meesha albaطxaa albaطxaana tii maka waataynu kuma soo aragnay de waa meel kastoo biyo mareeno dee ay duqaaq lxasa ama noocaasa ramdigaa dee dooxyada aan kuba aragna ay kuba sugantaha albadxa laba yidhaahe waa meesha albadxa waadiga ah alatii bidilxulayfati dulxulayfa kuba sugan ayuu tu'iyey hashiisii fasallaa biha waanu ku tukaday halkaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wa kaana cabdullaahi bnu cumara cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa yafcalu dalika marka uu soo laabmo xaj ama cumro uu kasoo laabmo weliba uu badsan jiray in badan ku noqnoqon jiray sidaasuu yeeli jiray meeshiina uu garanayay halkii buu degi jiray isagoo rasuulka ilaahay ku dayanaya salawaat ullahi wasalaamu calayh waxadaanii moxamed ibn rumxi bn lmuhaajiri lmasriyu qaala akhbarana laytxa waxadaanaa qutaybat walafdu lahu qaala xadaanaa laytun can naaficin qaala anahu qaal kaana bnu cumara cabdullaahi bni cumar wuxuu ahaa yuniiku waa mid dee de fadhiisiya oo deg un weeyaane bilbadxa yuniiku raaxilata wey waa raaxiladiisii nihashan uu ama neefkan uu fuusho yahay buu tu-in jiray fadhiisin jiray bilbadxaay meesha badxada ah allatii bidilxulayfati dilxulayfa ku sugan allatii badxadaasoo kaana uu ahaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yuniiku raaxilatahu biha wayusallii biha ibnu cumar waanu ku tukan jiray weli xadiidka duruqdiisi baa inoo socotaa waxadaثna moxamed ibn isxaaq almusayabiyu qaala xadaثanii anas yacni aba damrata can musa bni cuqbata can naaficin ana cabdallahi bna cumara kaana wuxuu ahaa idaa sadara min alxaj xaj marka uu kasoo noqdo uu ka soo de awilcumrati cumro anaakha ay anaakha raaxilatahu wey wuxuu dee degi jiray raaxiladiisa uu tu'in jiray bilbadxaai alatii bidilxulayfati allatii kaana uu ahaa yuniiqu rasuulka ilaahi marka uu soo laabmo ee waxa weeye mid raaxiladiisa ama dega un weeye biha rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bal weli xadiidka inoo dambeeyaana waa xadiid ibnu cumar un raqabka la haba lahaado markaa waan is wada raacinna axaadiidta si aan mar unu yar eegno culimadu wixii ay yidhaaheen ay masaladan imaka aan hayn iyo tacriska meesha la degayo iyo wixii xukumkeeda ay kaba sheegeen si aan mar u yar wada eegno وxadثna محamed بن cabadi qal xadaثna xatim wahuwa بن ismaaعiil can musa wahuwa bn cuqbata can salim bal kolley wahuwa bn ismaaعiil iyo wahuwa bn cuqbata iyo waxa keenay horeynu in badan usoo aragnay ee kutubtii musalaxana waynoogu sugnayd walow dhici karto dee dad waktiyada hore umuurahan aan aada usoo yar shasharxaynay ama aan ku yar celcelinaynay dee dadkii aan joogin taas waxa ay tahay in yadaan yar koobno muslim xadiidkan imaka moxamed ibnu cabaad buu ka maqlo sheekhiisii ah xaatib isagana waxa u sheekha ninkan xaatib ibnu ismaaciil la yidhaah laakiin muslim markuu sheekha xaatimkaasna waxa usii sheekha muuse haddaba markii muslim sanaaciisii iyo riwaayadii uu sheekhiisa ka wariyaa maxay ahayd xada moxamed ibnu cabaad inuu ka maqlay u yihi xadahanaa xaatimun can muusa macnaa moxamed ibnu cabaad xaatimna aabihii muu sheegin muusena aabihii muu sheegin deeta markaa laakiin dee kolkolbaa xaatimyo kale meeshuu iman karaa muuse kalea iman karaoo dadkii bay kaba qarsoomi kartaa wuxuu markaa muslim doonay inuu bal xaatimkani ninku yahay sheego ama muusehani ninku yay sheego taasna dee waxay noqonaysaa inuu aabihii raaciyo si dadkii kale ugaba soocmeel ay suurtagal ahayd magacan inay laba wadaagsadaan laakiin hadduu iska markaa sanadkii inuu iska wadu idhaah xadaثana moxamed ibnu cabaad qaala xadaثana xaatim ibnu ismaaciil can musa bni cuqba iyadoo sheekiisa wuxuu ka maqlay taasi ahayn been buu sheegayaayo dee sheekiina wuxuu leeyahay sidaasuu hebel yidhiye waxaan odhan buu ka yeedhsiinaya been bay taasi noqonaysaa markaa si haddaba aan dee sheekiina waxaan laga maqlin riwaayadii aan ku jirin aanu uga warin gees kalena tacriifkii uuba xasilo ayuu ama yacni de imaka xadiidkii kaka horreeyey inooguma sugnayd ama huwadan ayay culimmadu laba yimaadaan muslim iyo bukhaari iyo keyrkoodna way kuba badan tahay muslimna waa tano had iyo goor waan arkaynaa waa arrintaasi tacriifkii iyo tamiiskiina uu xasilo aanay noqonna dee wixii aanay maqal sheekiisii aanay kaba maqlinna aanu kaba warin oo isagii aanu u turin halkaa been aanu uguba dhicin bal taasba weeyaana waana arin adab markay sifada riwaayada xadiidka kaba hadlayaan kutubta musalaxu ay dee dhigtaanba weeyaan oo khaasatan kuwada rooroon dee taqriibka nawowi marka la gaadhiyo ama dee bacadkiya wixii kaba sarreeya une kuwa aada usii yaryar un baan dee masalada dhigane bal inkaa intaa wey wuxuu yihi can salimi can abihi ana rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay utiya waa loo yimi fii mucarasihi mucarasku waa imaka ismu makaan weeye waa meeshii uu degenaa ee bidilxulayfati dilxulayfa ahayd baa loogu yimi mucaraskiisii faqiila lahu waxaa lagu yihi ina waa dee malag baa u yimi waaba jibriil waxaa lagu yihi inaka adugu waa waadigii caqiiq weeyaane bibadxaaa mubaaraka meel badxa ahoo barakaysan baad ku sugan tahay taas baa lagu yihi وxadaثna mحamed بn bkr بn الrayaan وزurayj بn yunusa وlfd لsurayji qaala waxay dhaheen xadaثna ismaaعiil بn jaعfari qaala أخbaranii muسى بn cqbata can salim بn cabdالlahi بn cmara can abihi ana النabiya slى الlahu عalيه waslm utiya waa loo yimi wlxaal huwa fii mucarasi meeshii uu degenaa habeeni buu degayna waana markaa uu soo noqday uun bal markaa isagoo kuba sugan ayaa loo yimi mucaraskiisa min dilxulayfati dee dulxulayfe xaggee kaba ahaaday waa dee dulxulayfe meel kuba taalay oo laakiin halkii shajaradii iyo meeshii dariiqii uu markii hore maray aan ahayn waa dariiqa uu kaba soo noqday waa dariiq kaleo laakiin iyada agteeda maraye halkaa mucaraskii waa makaankaas weeye ismu makaan weeyaan oo waxaana iska jirta xagga sarfiga marka ficilkuba saddex xaraf kaba badan yahay ismigiisa mafcuul iyo darfigiisa ama makaan ha noqda ama zamaan ee miimiga ah iyo mastarkiisa miimigii qiyaasahaan lafti keliya ku wada yimaadaan oo imaka halkan mucaras ismu ficilnimo way noqon lahayd master waa noqon lahayd labadii daraf markaasi maka makaan iyo zamaanba dee siyaaqa iyo taasun baa lagu kala duwaayo kol haddii waa waxay iyagu qiyaas ahaan intuba sibay ku wada yimaadaan markay miimi masterku yahay darafkuna uu miimi yahay dee kana ismiga mafcuullo kolley miimka ayuunbuu yeelanayaa si kale isagu waa si wejkii uu kuba imanaya une haddaba imaka waxaan leenahay waa makaankii baan ku fasiraynaa waa meeshii uu degay ee min xurayfa fii badni lwaadi waadiga dhexdiisa albadxa faqiila waxaa lagu yidhi inaka bibadxaa mubaarakatin meel barakaysan ayaad kuba sugan tahay qaala muusa muuse bnu cuqba wuxuu yidhi waqad anaaqa bina wuxuu na dejiyey oo uu nala degay saalimun saalim bilmunaaqi waa meeshii la degayey ee min almasjidi masjidka kaba mid ahayd aladi masjidkaasoo kaana cabdullaahi yuniiqu bih cabdullaahi bnu cumar uu ahaa mid iyo raaxiladiisa agtiisa dee oo uu fadhiisan jiray uu kuba tukan jiray yataxaraa xaal uba qastayo uu dee u qastayo si u waafaqo mucarasa rasuulillaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilah halkii uu degay wa huwa meeshaasna asfalu mid ka hooseysa weeye min almasjid aladi bibadni lwaadi masjidkan malaa waqtigoodii weeyaan wuxuu ka waramayaa dooxa dhexdiisa kuma sugan way ka hooseysaa xaggay ka xigtaana baynahu wa bayna alqibla waa masjidkaas iyo qiblada xaggii jihada qiblada ayay meeshan rasuulka ilaahay mucaraskiisa ayd uba dhaxaysaa wasadan min dalika xaal ay tahay dhexdhexaad oo intaa labada u dhaxaysa xaggaas iyo de meeshan halkan masjidkan iyagu marka dambe malaa laga dhisay ujeedadu waxa weeyaan un muuse bnu cuqbaana le cabdullaahi bnu cumar aada buu ugu cinaayoonayay dee jaanib kalena walow xadiid dee duruq ama kolley sagaal xadiid oo la isu geeyey ah muslim laba xadiid baynu ku soo aragnay bukhaarina sagaalkaba waa israaciyaa oo salaad dhexdeedao waa amaakin inta badan maanta aan laba garanayno markuu rasuulka ilaahay meelihii uu degay iyo halkaas iyo dhulkaa uu tilmaamaya ilaa uu maka soo gaadhayay oo bal matalan bukhaari wada dhammaa muslim laakiin tan xaju baynu laba ka soo aragnay waa nin cinaayo badan iyo xaggaa rasuulka ilaahay inuu aathaartiisii iyo ku dayashadiisii aada isugu adkeyn jiro o aada u badsan jiray marka ibnu cumar baa wuxuu dee iyagii dadkii la socon jiray ha noqoto inankiisii saalim iyo naafic oo mawlihiisaayah waxay arkeen halkii uu degi jiray ibnu cumar ee uuna sheegay ee uu sheegayna rasuulka ilaahay inuu degi jiray iyaguna dadkii ka dambeeyey tii bay soo gaadhsiiyeen ibnu cumarna arrinkan uu aada bu kale baabku inoo dhammaaday soo maha idanka waad oodi karta dhib ma laha baabku waa inoo dhammaada une ibnu cumarna aada buu u adkeyn jiray arrinkan oo dee meeshii oo waa arrin uu aada u ilaalin jiray haddaba bal arrinkuu isku adkeyn jiray waxaa lasoo naqliyaa naafic oo kale inuu maalin malaa uu ka yar dib dhacay uu qaatay dariiqan inuu kaba baydhuu meel kala marayo maxaa ku dibdhigood halkan uu iman weyday iyo haddaad meel kala marto waan ku xanuunjin lahayo saa uu kuba yidhi naafic uu kuba yidhi waa tan marka waxaa dhacday kalley waan iska dhamaynaya waan joojinaya caadi dee waxba uma baahnayn marka waxaa dhacday deeto meeshii buu tilmaamayayoo halkii rasuulka ilaahay ku degay malaa iyagoo masjid yari ka samaysnay ama dadka musaafiriinta ee socotadii ay kuba tukan jireen ayuu tilmaamayay yuu la degi jiray malaa ma halkii rasuulka ilaahay degaana meel ku dhow bay ahayd bal taas bay ahade lakiin bal waxaan leenahay oo khulaasadu ay tahay horta in arrinkan degitaankani dee waa marka la eegay dayashadii rasuulka ilaahay ciddii ay u suurto gelaysay waa dayashadii waa shay fiican bay tahay oo saa ibnu cumar iyo amsaashiiba ay yeeli jireen laakiin xajka acmaashiisii laabankan dee acmaashiisii way dhamaatayba haddii xataa tegidda hore ay tahiyo xajka acmaashiisii wax kaba mida oo ruuxu hadduu kaba tago wax ay uga imanayaan ama ay wax meeshii ka laazimayaan fidiya laguba yeelanayo ama nin camalkii xaj kaba tegay ama sunno xaj kaba tegay iyada taas may ahayne waa shay waxaana suurtagalaba bay culimmadu yidhaahaan rasuulka ilaahay waa meel madiine korkeeda naabankan markuu soo noqdana wuu degi jiray dee kitaabkana way nooguba iman doontaa innagana uu ina fareeyo ruuxu markuu in badan deedkiisii ka maqan yahay een la ogeyn wuxuu nahiyey rasuulka ilaahay inuu guuragal iyo habeennimo uu reerkiisii usoo galay iyadoon la filahayn oon la ogeyn dee kollay san imaka aanu xidhiidri karno ruuxii loo sii ogaan karaana berigaas may sahlaynoo may dhib yareen markaa deete wuxuu amrayba amee uu nahiyey inuu ruuxu markaa maqni inuu maqan yahay lagu og yahay habeennimo iyo guuragal reerkiisa ugu yimaado markaa tani waxaabay ahayd rasuulka ilaahi madiine korkeeduu degayay waa suu meelaha kale markuu kaba yimaado yeelayay si dadka ay usii ogaadaan oo markaa wax wakti subaxaba uu galo taasba ayaaba suurtagala degitaankii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh halkan degay inay dadkii ka war helaan habeennimo aan la tegin oo subaxnimo iyadoo laga war helay nin kastaa gurigiisii uu markaa uu kuba hoydo ixtimaalkaasna waaba jira inuu sidaa uba degay laakiin dee arrintan kale ah badxa mubaarakaad kuma sugan tahay ayaa waxay ka dhigaysaa waa meel dee barakaysneed kolley waa dilcaqiiq waana halkii markii horuu marayay lagu intuu malaguu yimi ku yihi salli fi hada alwaadi waqul cumratan fi xaja ama taas ba dhe waa meelihii weeyaan oo adugu waa meel iyadna baraka lahaydba bal waxaan leenahay kolley de waa waktigaas iyo ciddii aragtay iyo taasun bay arrintu ahaydna wax acmaashii xajka ah kamidii ma aha ixtimaalkaa kalena uu jiraa كل والله سبحانه وتعالى على أعلم